habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda ee sanaay qodobada caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah maamulaha macadka jowhar oo sheegay inay wadaan qorshe lagu dhammaystirayo heerarka waxbarashada ee dugsigaasi qaar ka mid ah shacabka magaalada jowhar oo si weyn u soo dhaweeyey webiga shabeelle oo biyo keenay aqoon-yahan dhinaca beeraha ah oo ku baaqay in beeraleyda magaalada jowhar ka faa'iidaystaan tacabka xilliga guga wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn caawa dowladda kanada oo xayiraad soddon cishaa ku soo rogtay muwaadiniinta indiya iyo bakistan mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waa jimco taariikhdu ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha abriil sanadka labada kun kow iyo labaatanka warkana caaw waxaa la diyaara anigoo abdaxsiis xasan mucalin maamulaha macadka jowhar ayaa sheegay inay wadaan qorshe lagu dhammaystirayo heerarka waxbarashada ee dugsigaasi cabdiweli axmed hiloole ayaa warkaasi faahfaahinaya macadka jowhar ayaa ka mid ah goobaha ay wax ka bartaan ubadka ku nool afarta xaafadood ee magaalada waxaana jira arday badan oo ka yimaada tuulooyinka hoos yimaada jowhar si ay wax kaga bartaan goobaha waxbarashada ee ku yaala jowhar maamulaha macadka cumar cali maxamuud ayaa tilmaamay in ay wadaan qorshe dugsi sare ay ku soo kordhinayaan maadaama dugsiga hadda uu ku egyahay dugsi dhexe inaan soo saaro fi mustaqbal alqariib yani arday xafaadu kitaabillaahi ah isla markaana yacni ehel u ah inay galaan dugsiga sare sanayno oo dhowaan inaan xaqiijinana ay u badan tahay ilaahay in aan ka rajaynayno waxyaabaha aan hiigsanayna waxaa ka mid ah inaan soo kordhinno secondary oo dugsigii sarena aan ku soo darno haddii ilaahay ka raali noqdo arrimahaas baa waan hiigsanaynaa cumar ayaa waalidiinta ugu baaqay in ay ku dadaalaan sidii ay qayb weyn kaga qaadan lahaayeen waxbarista ubadkooda waxaan jeedinayaa waxbarashada in lagu dadaalo ubadka si ay biri u noqdaan kuwa anfaca dadkan iyo dalkan iyo diintan intaba si loo tiigsado horumar iyo barwaaqo in lagu dadaalo waxbarista ubadka muddooyinka dambe magaalada jowhar waxaa ku soo badanayo goobo waxbarasho taasi oo qayb weyn ka qaadatay waxbarista ubadka ku nool gobolkani shabeellaha dhexe mahadsaned cabdiweli qaar ka mid ah shacabka magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa si weyn u soo dhaweeyey webiga shabeelle oo biyo keenay waatan waryaheena xaliimo cali ibraahin
webiga shabeelle ee mara magaalada jowhar ayaa in muddo ah waxa uu ahaa mid maran balse hadda waxa uu keenay biyo ay u baahnaayeen beeraleyda iyo dadka xoolo dhaqatada ah ee ku nool biyaha uu wado webiga shabeelle qaar ka mid ah shacabka magaalada jowhar caasimada hirshabeelle ayaa soo dhaweeyey imaanshaha webiga shabeelle ee mara jowhar iyagoo sheegay in ay ku faraxsan yihiin imaanshiyaha biyaha webiga shabeelle wallaahi aad iyo aadaan ugu faraxsannahay sababtoo maxaa yeele in badanaan sugayni qorxeed badanaan soo marnay qorxeedkana xilliga uu leeyahay hadda waxaa la jooga xilligii gu'ah beeraleyga waxay u diyaargaleen inay tacabkii ay sii bilaabaan beerihii waa la falay ninkii cagaf u heli karo ninkii iska carigdisi karo adiga ninku si wax ugu qabsi karo waxa uu samaystay marka hadda waxaan sugayni waraabkii sooma webigiina hadda waa noo biyo keenay oo waa soo bilaabday cirkiina kadaalika sidoo kale asagana waa noo bilaabday marka waa sugaynaa aad iyo aadaan ugu faraxsannaha haddii nahay heer jowhur annaga waxaan ku aanbaxnay inaan markaas aan tacabka aan hor umar nyaanyada iyo bocorka iyo diirta iyo gelayda iyo sisinta marka intiiba nina arko wixii calafkiisa ilaahay ka dhigo ayuu u diyaargarooy inuu tacbado marka waa sugayni oo ku faraxsannahay roobka hadda noo bilaabday gurigoo noo biyo keeni heer jowhar haddaan nahay aad iyo aadaan ugu faraxsannahay sax waaye aniga haddii beeraaleyda oo heer jowhar haddaan nahay qofka cadadkiisa hadis ilaahay ka dhigo is ilaahay u soo qororto ma gafaaya soo maaha waa aragnay dhowr fasalan hadda dib oon soo hor oon soo marnay beerihii ninkii galey tacbada iyo ninkii bariis tacbada kulli waxay noqdeen isku mid bariiskaaba go'ebo eol waxay ajirtay inay galeyda ay go'do hadda waxaa isku darsoomay ay maxay dhahaan asbariiskii xataa as go'o reerkaas hadda lama roowa marka qofka beeraleyga ah injiga iyo qoyaanka wuxuu ku qanacsan yahay in is qoyaan as jiro roobka hadis arko waa farxaa xoolaa wuu leeyahay ama beerow leeyahay kulli dadka waa isku dhex jiraa mugsantahay marka qoyaanka anaga waxay noo tahay bafarax maadaama xilli barwaaqa lagu jiro ilaahay nicmadiisa oo noo timid inaan macnaa guwaabno beerihii tacbano nicmadii aan u buraarugno waay tacbada wallaahi aad iyo aad beeraha macnaa farxadooda iyo xoolaaleyda ma la soo koobi karo waayo nicma rabbi xilli barwaaqaa lagu jiraa xoolaha way nimcaysanayaan maxaa la dhahay dadkii beeraha lahaayeen waaba xilligii kafaa'iidaysigaaba la joogaaba oo nin walba ninkii qudaar tacbanaayo ninkii ansalaata dhiganaaya ninkii wax dhiganaaya ninkii sisin dhiganaaya ninkii geley dhiganaaya ninkii qara tacbanaayo nin walba wixii macnaa markaas fikraddiisa timaado kafaa'idaysi ah waa fikrad aan la soo koobi karin haddii aan nahay dadka gobolka ku dhashtay ama degaan imaansyahan biyaha webiga shabeelle ayaa imaanaya xili ay roobab ka da-een deegaanada maamulka hirshabeelle iyadoo lagu guda jiro tacbashada beeraha loogana faa-iideysto xiliyadan yimaado webiga shabeelle oo ka qayb qaata wax soo saarka dalagyada aqoon-yahan dhinaca beeraha ah ayaa ku baaqay in beeraleyda magaalada jowhar ay ka faa-iideystaan tacabka xilliga guga xilli beeraleyda gobolka shabeellaha dhexe ay ku guda jiraan wakhtiga tacabka ee guga ayaa waxaa socda dadaalo ay ku doonayaan inay kaga soo kabtaan khasaarihii u geystay fatahaadaha webiga shabeelle khubarada ka hadla arrimaha beeraha ayaa ku talinaya in laga faa-iideysto xilligan lana sameeyo foojignaan dheeriya si mar kale dhibaato loo arkin waxayna sheegeen in dhibicda biyaha roobka loo sameeyo keed si wakhti kale loo isticmaalo cumar saalax cabdi wuxuu ka mid yahay macalimiinta maadooyinka beeraha ka dhiga jaamacadaha jowhar wuxuu beeraleyda ugu baaqay inay kordhiyaan tacabka ayna ka fogaadaan in dalagga lagu beero meelaha godka ah ee biyuhu ay fadhiistaan isagoo sheegay in haataani loo baahan yahay in la beero dalagyada xilliga guga ku habboon
waxaan mataqaanaa ahan aan ku guubaabinayaa beeraaleyda adduunka waxaa ka dhacay wax layihahdo climatical jange cimilo isbeddel ayaa dhacay roobabkii sidii awalkii hore loogu xisaabtami jiray hadda looguma xisaabtami karo marka waxaa waa beeraaleyda waxaan kula talinaya waxaan ku cayigelilahay wakhti dheer ayaan lasoo baahnaya dhowr xilli waxba lama goosan inay halgamaan inay halgamaan oo ay mataqaanaa tacabka ay mataqaanaa xoogga saaraan oo ay mataqaanaa ihin ku dadaalaan maadaama roobka xilliga uu soo dhowaaday hadda inaan biyo webi lagu degdegin oo biyaha webi layska asturo waayo ayadaoo beerta ay waraabsantahay hadda haddii ama qoyinta ama roob ku dambeeyo ama waraab ku dambeeyo biyo qoyaan ku dambeeyo haddii oo roob yimaado way go-aysaa marka waxaa waa in mataqaana ninka beeraaleyga oo kor iyo hoos u xisaabtamo inuu ka xisaabto inuu iska ka foojignaado siimowga webiga inuu ka foojignaado korshubka webiga inuu ka feejignaado roobabkan mataqaanaa sida caadiga aan u da-ayn markaan oo xaaladooda isbadashi marka waxaa waaya beeraaleyda nin walba ha ku dadaalo ha ku dadaalo meeshuu godka tacbalahay inuu doonka tacbado waayo godka waxaa waaya biyaha ayaa isugu tegayo meelaha doomayda si ay mataqaanaa ugu sii badbaadaan waa inuu doomayda qudaartoo kale inuu ku dhigto maxaa beeraha meelaha doomanka ay ku dhigto inuu iska ilaaliyo mataqaanaa inuu ku dadaalo inuu mataqaanaa iska difaaco mataqaanaa duulinka soo weerarayo waayo waxa waaye duulinka wuxuu yeelaa dhibaatooyin ayuu keensanayaa oo tacabkii ayuu dhinka beeraleyda ka baabi'inayaa in sumaha sun walba sunta ku habboon iska aqriya instructionka dad aqoon loo geeyaa sunta layska aqriya sun walba iska taalla farmashiyaha taallo laysagama buufsado sunta markaas cudurku mataqaanaa laga cabsi qabo ama jootaagan sunta ku habboon in lagu buufiyo webiga shabeelle ayaa saameyn xoogan ku yeeshay belihii lasoo dhaafay wax soo saarkii beeraha ee gobolkani shabeellaha dhexe waxaana hadda jira rajo bidhaaminaysa taas oo ah in maxsuul wanaagsan laga heli karo dalagyada xilligan la beerayo waxaana xusid mudan in inta ugu badan beeraleyda jowhar ku nool ay u diyaargaroobeen tacabka xilliga guga markaana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta sarafka iyo suuqyada ee warka habeenimo waxaa la diyaara waryaheena marime sheekh cabdi mahadsanid cabdicasiis xasan cabdulle dhinaca sarafka waxaa la kala siisanayaa boqolka doolar gacanta hore laba malyan shan boqol iyo sideetan kun gacanta dambena waa laba malyan iyo lix boqol kontonka doolar waxaa la kala siisanayaa qabashada malyan laba boqol iyo sagaashan kun bixintuna waa malyan iyo saddex boqol oo shilin soomaali ah shan iyo labaatanka doolar gacanta hore waxaa la kala siisanaya lix boqol afartan iyo shan kun gacanta dambena waxay maraysaa lix boqol iyo konton kun oo shilin soomaali ah tobanka doolar qabashada waxay maraysaa laba boqol konton iyo sideed kun bixintuna waa laba boqol iyo lixdan kun oo shilin soomaali ah dhinacaya markaynu fiirino galeyda waxaa la kala siisanayaa madaalkeeda kow iyo toban kun oo shilin soomaaliya masagaduna waa toban kun oo shilin soomaali ah digirta madaalkeeda waxaa la kala siisanayaa laba iyo labaatan kun oo shilin soomaali ah salbukada waxa ay maraysaa madaalkeeda sideed iyo toban kun oo shilin soomaali ah bariiska caddaha ee dalka waxa uu marayaa kiiladiisa saddex iyo toban kun oo shilin soomaali ah nuskiiladuna waa sideed kun oo shilin soomaaliya rubucuna waa afar kun oo shilin soomaali ah loorka bariis caddaha waxaa la kala siisanayaa kontonkiisa kilogaram lix boqol iyo konton kun oo shilin soomaali ah saliid macsarada markaynu firino waxaa la kala siisanayaa kiiladeeda konton iyo laba kun oo shilin soomaaliya nuskiiladu waa labaatan iyo lix kun oo shilin soomaali ah rubucuna waxa uu maraya saddex iyo toban kun oo shilin soomaali ah naaftada waxaa la kala siisanayaa kiiladeeda labaatan kun oo shilin soomaaliya baasiinka wuxuu marayaa laba iyo labaatan kun nusliitarkiisana waxa uu marayaa kow iyo toban kun oo shilin soomaali ah mahadsanid maryama halka warkaasi aad kala socotaan waa radio snai jowhar shabeellaha dhexe soomaaliya markaana akhbaaraadka dibadda dowladda kanada ayaa xayiraad soddon cisho ah kusoo rogtay muwaadiniinta indiya iyo bakistan dowladda kanada ayaa ku dhawaaqday in muddo soddon cisho ay joojisay rakaabka u dhashay dalalka indiya iyo bakistan ee xad wadaaga kadib markii kiisaska covid nteen ee dalalkaasi sii kordheen saacadihii lasoo dhaafay dalalkan dhaca koonfurta aasiya waxaa muwaadiniintooda kanada laga hakiyey soddonkaasi cisho oo lagu qiimeynayo isbeddelka kiisaska xanuunka covid nteen oo haddii uu hoos u dhaco ama hoos u dhac uu ku yimaado laga qaadayo balse haddii aan wax isbeddel ah uusan ku imaanina dowladda dalka kanada ay ka fikri doonto wasiirka gaadiidka kanada omar alberia ayaa ku dhawaaqay go-aanka dowladiisa kasoo baxay kadib markii ay arkeen sare u kac ku socda kiisaska covid nteen ee dalalkan dariska u ah muwaadiniintooda inta badanna wadamada caalamka isaga kala gudba wasaaradda caafimaadka kanada ayaa qiimeyn baaris oo ay ku sameysay dadkii ugu dambeeyay u safray dalalkaasi ku ogaatay in boqolkiiba hal dhibic sideeda laga helay xanuunka covid nteen taas waxay muujisay dagaalka adag oo ay xukuumadeeda kula jirto coronavirisa dalka bakistan waxaa u tiigsaday kaalinta soddon iyo koowaad diiwaangelinta dalalka caalamka ee laga helay covid nteen balse indiya aada ayuu ugu hooseeyaa oo tirada guud uu ku dhacay waa toddoba boqol siddeetan iyo afar kun boqol iyo sideed ah ee cudurka covid nteen qodobkaasi ayaa guud ahaan ugu dambeeyey warkii caawaad kala socoteen radio snai intaa mar kale kulmi doona warkaa mid la mid ah ramadaan ulkariim